Inta aan riximka ku jirno, balaayiin iyo balaayiin neyron ayaa ku samaysma gudaha maskaxda kobcaysa. Marka dhallaan dhasho, waxay iska wataan inta badan neyroonnada ay u baahnaan doonaan noloshooda oo dhan. Barashadu waxay dhacdaa marka isku xidhyada u dhexeeya neyroonnada la sameeyo, maadaama dhallaanku ay u yaallaan wax badan inay bartaan. Sabiyada waxay ku dhashaan la'aanta dhammaan isku xidhyada hore u jiray. Isku xidhyada qaar waa jiraan, laakiin qaar badan ayaa weli u baahan in la sameeyo. Waxaad ka soo qaadi kartaa habkan sida kayn baxaysa, koraysa. Kayn cusub waxaa ka buuxa geedo curdin ah, laakiin geedahan yaryar ma waaweynaan weli, iyagoo bixinaya laamo. Marka kayntu kortaba, laamaha ayaa bata, iyagoo samaynaya cufnaan. Maskaxdana sidaas oo kale ayaa ka dhacda. Waxaa jira balaayiin neyron maskaxda dhallaanka, laakiin neyroonnadani may samayn isku xidhyadoodii oo dhan weli. Marka ilmuhu sii weynaado ee uu barto, bay'ad cufan oo isku xidhyo ah ayaa ku samaysma maskaxda.